Akhrisku wuxuu kobciyaa maskaxda qofka, wuxuuna ka qayb qaataa sare u qaadista horumarinta nafta. Wax akhrintu waxaa lagu tiriyaa inay tahay habab ka mid ah hababka ugu fiican ee insaanku uu ku kasbado wax badan oo ka mid ah aqoonta iyo fikradaha, waxayna gaarsiisaa in insaanku uu noqdo mid ka horumarsan dhan walba oo noloshiisa ka mid ah. Warbaahinta ayaa door muhiim ah ka qaadata akhriska iyo qoraalka, taasoo bulshada u sahlaysa inay si fudud u bartaan wax akhriska iyo qoraalka. Najmo Cusmaan Yuusuf waa guddoomiyaha ururka gabdhaha suxufiyiinta Jubbaland waxay idaacaddu waamuga warbixisay doorka ay warbaahintu ka qaadato horumarinta wax akhriska iyo qoraalka.
qofku markuu wax akhrinayo kale waa inuu diyaar u yahay oo kale akhriska waa inuu ku fiican yahay oo kale qoraalka sidoo kale hadda warbaahinada caalamka waa hormareen oo waxaa jiro ee, tiknolojiyada casri oo soo baxeen oo qofku markuu waa- soo jeedinayo oo kale news ankarka oo kale uu warqad wax intuu soo daabacdo uu ka aqrin jiray hadda laakiin waxaas ma jiraan oo tiknolojiyada casri ayay noqotay oo waxaa jiro projectiyo ama laabtoob inuu qofka warka galayo kale ee, aqrinayo inuu isticmaalo ee, warbaahinada qaaraa kala duwan qaarna ma isticmaalaan weli ma soo gaarin oo warqadihii caadiga ah intay waadka ku qortaan ee daabacaan kadibna aqriyaan ee, qoraalkiina ee, aad inay gaab ugu jirto laakiin soomaaliya markii la dhaho caalamka horta weli ma aanan gaarin laakiin warbaahinada qaar waxay isku dayayaan in yacni akhriskii iyo qoraalkii ay horumariyaan waan rajeynayaa in warbaahinada caalamka kuwa soomaaliya inay ku daydaan muhiimna waxay tahay markii saasoo kale tiknolojiyada casriga hormarto in waryuhu uu akhrisku uu aad wax u fahmi karo markii loogu qoro projecti oo kale ama she- ku- ku- she- ipad inta loo dhiibo kale la hordhigo inuu aqrin karo dhaqsadiiba waxay u tahay in xirfadiisa waryahaas uu hormariyey sidoo kale qoraalka oo kale uu aada ugu fiican yahay Ee, inkastoo weli ay jirto ee, gaar ahaan hadda jubbaland oo kale ee, in badan oo xirfadooda kor u qaaday way jiraan akhriska iyo qoraalka haddana weli gaab ayaa ka jira waxaan rajeynaya in laga bixi doono Ee, wariyaashan aan kula dardaarmaa in marka la warbaahin kow akhris iyo qoraal laga fiirinayo qofka xataa xirfad ahaantiisa waan rajeynayaa in ay horumar ka gaari doono